ragga la xiray oo dhowaan kaga dhawaaqay garowe madasha samata bixinta puntland islamarkaana garowe ku qabanayay maalmihii ugu dambeeyey kulamo kala duwan soona saaraya baaqiyo ayaa maanta gelinkii dambe la xiray cabdiraxmaan siciid dagaweyne oo horay xilal wasiir uga soo qabtay puntland iyo rag kale oo qaybtood ay siyaasiyiin yihiin ayaa ka mid a dadka la xiray waxaana dhagaweyne oo markii la xiray kadib u warramay idaacadda v o a xilli uu shaqaynayay teleefonkiisa gacanta ayuu sheegay in loo xiray xorriyadda hadalka wuxuu walaalta halkan waxaa ku xiran aniga iyo xildhibaan x xildhibaan daahir ciiro agaasimihii hore isbitaalka faysal iyo ganacsade duni ulaso waxaana askarta noo sheegtay madaxweyne daas yiri hala xiro waxaana soo xiray ninka taliyaha qaybta oo noola darsinhaadnimada ka baxsan waxaana la ku xiray xuquuqdii dastuuriyan aanu lahayn inaanu hadalno waxaana la ku xiray eede inaanu eedeyno sirkii xaaraanta ah ee kismaanyo waxaana la ku xiray inaanu ka hadalno dimuquraadiyadda waxaana loo adeegsaday ciidan iyo sirbico waxaa waxaadn gaarigii aan watayna gaari digisi wateen baa lagu dhigtay waxaasna waa amaru ka dambeeyay cabdiweli maxamed cali jaas madaxweynaha dowladda puntland maraan weydiinay in sababta xarigooda uu la xiriiro madasha ay ku dhawaaqeen oo dowladda ay u aragto mid aan sharci ahayn ayuu sheegay dhagaweyne in madasha ay sameeyeen xilli loo baahnaa madasha samasa bixinta puntland waanu dhisnay guddoomiyana waxaa ka ah siif caaqil absir cali halow aniguna waxaana ay taaliyaha guddoomiyaha madashu waa madal markaanu aragnay bilica iyo didka siyaasadeed iyo fashilka iyo xasilooni darrida maraysa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii khilaafkeedii inay puntland ceebeeye aanu ka hadalnay madashu waxaanu u dhisnay inaanu badbaadinno qaran soomaaliyeed oo madaxweyne cabdiweli oo u adeegaya carab iyo dowladda imaaraadka uu ku tumanayo dastuurkii dowladda federaalk ee soomaaliya oo aanu xilin ka nahay qodobkada konton iyo afraad iyo kii puntland waanu dhisnay haddii aniga shaksiyan ilaa laysaysa maahane waan wadaya ilaa iminka dowladda wax wara kama soo saareen arrintan xiriiro aan la sameeyeyna way noo suurageli weyday inaan helno balse guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo u warramayay wariyaasha qaybtood ayaa sheegay in raggan lagu xiray amar ka soo baxay guddiga amniga gobolka nugaal isla markaana ay ku eedeysan yihiin qalqalgelin amniga iyo xasiloonnida puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe